bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wاlthanaau lilah wاsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa darsiga waa darsigii lixaad lixdanaad waa darsigii lixdanaad ee duruustii ku saabsanayd kitaabka suwar min xayaati asaxaaba dhinaca kale waa darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd marka saciid ibnu zayd wuxuu ka mid yahay dadkii alraciil alawal lagu tilmaamo ama alsaabiquuna alawaluun waa dadkii farakutiriska ahaa ee soo islaamay ama islaamka soo galay diinta islaamka soo galay waqtiga ugu horreysa dadkii soo galay ayuu ka mid ahaa isagoo weliba aada dhalinyaro u ah waxaanuu ka mid yahay alcashara almubashariina biljanna aw ilmashhuudu lahum biljanna tobanka jannada loogu bishaareeyena mid ka mida waaye khudbadaha khatiibyada jumcada iyo markaad maqlaysaan ay tirinayaan tobanka ay tirinayaan wa sacdun wa saciid waa iyaga yidhaahda aada maqashaan sacdun wa saciidun sacadna waa sacd ibnu abi waqaas radia allahu tacaala canhu saciidna waa saciid ibnu zayd saciid ibnu zayd ibnu camr ibnu nowfel cumar ibn khadaab ayay ilma adeer ahaayeen walaashina wuu qabay cumar walaashi oo faatima bint alkhadaabana wuu qabay oo xaaskiisa ay ahayd sida aynu kusoo aragnay siiradiina cumar radia allahu tacaala canhu islaamkii uu soo islaamay waxaa sabab ugu ahaa saciid ibnu zaydiyo iyo faatima bint alkhadaab islaamkii ay soo islaameen ayay sabab ugu ahaayeen allaahuma allahayow buu yidhi waxaa dhahaya saciid ibnu zayd aabbihi saciid ibnu zayd aabbihi oo la dhihi jiray zayd ibnu camr ibnu nowfal yaa wuxuu yidhi isagoo alla baryaya allahayow allaahuma allahayow in kunta haddii aad tahay xaramtani mid iga qadiyey min haada alkhayri khayrkan khayrka oo islaamka ah falaa taxrim minhu ha ka qadinin oo ha ka hoojinin minhu khayrkaas islaamka ah ibni inankayga saciidan oo saciid ah goorta uu yidhi hadalkaas iyo munaasabaduu ku yidhi kitaabka ayayna oga iman doontaa kasii hordhici mayno marka intaan saciid laga hadlin waxaa laga hadlayaa saciid aabbihii iyo siduu xaqdoon u ahaa iyo siduu u nacay shirkigii iyo waxyaabahay qurayshi samayn jirtay ee shirkiga ah oo dhan suu ula dagaalamay iyo sidii uu diinta islaamka u raadsanayay iyo suu ku dhintay iyo ducada marka uu yidhi uu ku ducaystay waqafa waxaa istaagay zayd ibnu camr ibnu nowfal ninka la yidhaahdo oo saciid ibnu zayd aabbihii ah ayaa wuxuu istaagay baciidan meel ka dheer oo ka fog can zaxmati nnaasi dadka is-cidhiidhigooda dadku meeshay ku buuqayaan ay ku cidhiidhiyan yihiin maalin feeste ahayd ee qurayshi u feystaynaysay sanamyadeeda ayay ahayd maalinta uu ka hadlayo kitaabku maalintaa ay dadku meesha kusoo buuqayeen oo laysugu wada yimid ee fantasiyaha la dhiganayay isagu kama qeybgelina wuu ka fogaaday meel cidlo ah ayuu yuu ka aaday yashhadu isagoo arkaya oo haddana u jeeda qurayshan quraysh isagoo arkaya wahiya iyadoo qurayshi taxtafilu u damaanshaadaysa biciidin feesto oo min acyaadiha feestooyinkeeda ka mid a fara-aa wuxuu arkay arijaala ragga oo yactajiruuna alcamaa'ima cimaamadaha duubanaya ictijaarka waa cimaamada marka la duubto carabta islaamka ka hor iyo cimaamadaha xidhan jireen ay duuban jireenoo ragga carabta dhaqan bay u ahayd wuxuu islaamku keenay ma aha yactajiruuna iyaga oo duubanaya alcamaa'ima cimaamadihii assundusiyati ee xariirta khafiifka ah sunduska waxaa la yidhaahdaa xariirta khafiifka ahee lahuwado ee xagga hoose laga xidho ee jilicdasan al khaaliyata ee qaaliga ahee lacagta badan joogta wayakhtaaluuna waxay ku xaragoonayeen bilburuudi dharkii alyamaaniyati ee yeman lagu sameeyey yeman laga keenay athamiinati ee lacagta badan joogay ee qaaliga ahaa saasuu arkay raggii oo saa u xaragoonaya waxaa kaluu arkay waa absara nisaa'a ishana wuxuu ku dhuftay haweenkii ama dumarkii iyo wal wildaana iyo caruurtii gabdhiya wiilalba waqad labisuu iyagoo xidhay zaahiya thiyaabi dharka ka ugu quruxda badan ee midabada leh weliba zaahig waa ka midabada leh dharka midabada leh ee quruxda badan iyagoo xidhay waa maalin feesta ah dhinaca kale wa badiica alxulal waxyaabaha la ysku qurxiyo ee dahabka iyo waxyaabaha kale ah jijimanka iyo dhegadhegaha iyo waxa la gashado kuwooda quruxda badan badiicna wixii qurux badan badiica alxulal waxyaabaha la isku qurxiyo xulalna waa la yidhaha xulliyana waa la yidhaha waxa la isku qurxiyo ee dumarku ay xidhaan weliba kiisa quruxda badan iyaga oo xidhay waxaa kaloo eegay wanadara wuxuu eegay uu fiiriyey ilal ancaami nicmooleydii nicmooley haddaad maqasho waa geel iyo adhi iyo lo adhiga oo riyo iyo ida u kala baxaya kuwaasoo yaquuduha ay hogaaminayaan nicmooleydaasoo ay hogaaminayaan almuusiruuna kuwa maalqabeenkii ah bacda an xallowha markii xoolihii ay iyagana soo qurxiyeen oo loo soo xidhay bianwaaci ziinati waxyaabaha la isku qurxiyo oo kala duwan noocyo kala duwan yaa loo soo xidhay sanamyadaa la rabaa in loo gowraco marka intaan sanamka loo gowracin neefkii waxbaa loo soo xidhi xadhig sahal iyo baa la dhihi jiray xadhig sahal waxyaabaha laga laalaadiyo fardaha innaga fardahan u xidhi jirnay geela looma xidho laakiin iyagu geela la qalayo oo ay rabaan inay sanamyada u gowracaan ayay ku xidhi jireen u xidhi jireen waxyaabahaas qoorta loo sidhi oo dusha looga xidhi waxyaabaha lagu qurxinayo ilaa haddeer way isticmaalaan carabtu ma aha xoolo la qalaya ma aha laakiin hadda waxaad arkaysaa janallo dhan oo carabtu ay leedahay gaar ahaan sacuudiga oo geel uun lagu faaninaya geel la cayiliyey la cayiliyey la cayiliyey la cayiliyey waad arkaysaa oo kolba qabiil baa imanaya markaasaa nimanka geela lihi lacag iyo waxbay siinayaan nimanka geelale markaasay faana yay ammaanayaan gabayada oo lahjada sacuudiga yay ku ammaanayaan marka geela mar walba waxaase saasaa loo qurxiyaa marka bacda an xallowha markii ay xarxardheen oy qurxiyeen bianwaaci ziinati waxyaabaha lagu laysku qurxiyo oo kala duwan noocyo kala duwan ah waxaana loo wadaa xoolahaas liyadbaxuuha si ay u gowracaan bayna aydi l awthaani sanamyada hortooda si ay ugu gowracaan xoolahaas sanamyada ay u gowrici jireen fa waqafa wuu istaagay waa zayd ibnu camra ah oo saciid ibnu zayd aabihi ah musnidan isaga oo ku tiiriya dahar dahrahu dhabarkiisa ilaa jidaari lkacbati kacbada derbigeeda isagoo saas derbi dhabarkiisa ku tiiriyey ayuu istaagay wa qaala wuxuu yidhi wuu u khudbeeyey yaa macshara qurayshin qurayshay imaqal buu yidhi ashaata neefka adhiga ah khalaqaha allaahu alla ayaa abuuray ama uumay kow oo idinka maydaan abuurin oo cid dhahaysa hadda anaa adhigan abuuray ma jiro yaa abuuray haddii laydin weydiiyo alla abuuray baad dhahaysaan marka neefkii adhiga ahaa iyo xoolahan aad rabta inaad sanamyada u gowracdaan yaa abuuray alle ayaa abuuray dhinaca kale wa huwa alleh alladii kii weeye ansala u soo dejiyey lahaa neefkii adhiga ahaa almatara roobka min asamaa'i xagga sare ee cirkaana uga soo dejiyey farawiyat markaasay biyihii ka cokanaatay biyahan ay ku noolaanayso ay ka cokanaanayso ay ku cokanaanayso markii wax biyaa laga dhergaa waxaa la yidhaahdaa biyaan ka dhergay lama yidhaah waan cokanaaday baa la yidhaha wuu cokan yahay oo farawiyad ay cokanaatay biyahana alla ayaa usoo dejiyey dhinaca kale wa ambata alla wuxuu usoo bixiyey lahaa neefkii adhig ahaa iyo xoolihoo idil al cushba cagaar iyo caws ayuu usoo bixiyey min al ardi dhulka fa shabicad markaasay dheragtay say u daaqaysay uma markaa kadib baad tadbaxuunahaa waad gowracaysaa neefkii adhig ahaa ee sidaas uu ilaahay abuuray oo biyahay cabbaysay isaguu usoo dejiyey oo daaqay cunaysay alla uu soo bixiyey yaa waxaad u gowracaysaan calaa hayri ismihi magaciisa waxaan ahayn baad ku gowracaysaan oo magac sanami iyaad ku gowracaysaan oo laati iyo cusi iyo hubal iyo balaayo baas baad ku gowracaysaan innii anigu araakum waxaan idiin arkaa qowman qole inaad tihiin oo tajhaluuna aan waxba garanayn qole aan waxba garanaynin oo aan xaqii ka lumay inaad tihiin baan idiin arkaa faqaama markuu khudbadii dhammeeyey faqaama ilayhi waxaa isu taagay camuhu adeerkii oo alkhataab la dhihi jiray oo waalidu cumar ibn khataab cumar ibn khataab aabbihi ahaa fa latamahu markaasuu dharbaaxa kasoo gooyey wa qaala wuxuu yidhi tabban laka hoog iyo khasaare iyo balaayaha kugu dhacdee maa zilnaa ka zuuli mayno oo maanaan ka zuulin oo iskama anaan bedelin nasmacu inaanu maqalla minka adiga haada albadaa-a hadalkan dacda ah ee maalaayacniga ah inaad inaanu kaa maqallo iskama anaan kama anaan zuulin oo mar walba waxaan baad noo sheegtaa wey mar walba meel kastoo laysugu yimaado hadalkaa xunka ee maalaayacniga ee dacda ah yaad maalin walbana maqashiinaysaabu wanataxamaluhu markaasaanu u adkaysanaynaa warkaas dacda ah xataa intii nafada uu ka dhammaaday sabrunaa annaga sabirkayagii uu ka dhammaaday uma markaa kadib aqraa wuxuu ku diray waa khataabe bihi zayd wuxuu ku diray sufahaa'a qowmihi tolkii ama qoladooda gaar ahaan qoladooda ay ka dhasheen ee robeni cadii la dhihi jiray kuwooda ciyaala suuqiinta ee maskaxgaabnida ayuu ku diray fa aadowhu markaasay dhibeen oy caayeen walajuu waxay ku talax tageen fii iidaa'ihi dhibkiisa xataa nasaxa can maka ilaa makaba uu ka qaxo oo waltaja-a uu ka magan galo oo uu miciin bido ilaa jabali xiraa buurtii xira uu meeshuu nabigu nabigeenu caleyhi salaatu wasalaam intaan loo soo waxyooyin meeshuu ku khalweyn jiray weeye ee waxyigii ugu soo degay bilowgii iqra bismi rabbika ay kula soo degtay halkaas ayuuba uga qaxay magaaladii markuu ku noolaan kari waayey ilaan waa xaqdoone nin alla ninkii xaqdoona nabi baan ahay ma dhihnoo nabi ma ahayn laakiin shirkigii iyo dhaqankii xumaa ee kuee ku salaysnaa shirkiga ayuu nacay ninkani wuxuu ka mid ahaa qolo la dhihi jirtay al xunafaa nimankii xaqa raadinaya xaqdoonka ahaa niman saasaa jiray oo badan kuwaasuu ka mid ahaa fa wakala wuxuu u wakaashay u xilsaaray bihi zayd ibni camr wuxuu u xil saaray alkhataab odaygii khataab ahaa ee cumar aabihi ahaa daa'ifatan koox oo min shabaabi qurayshin quraysh dhallinyaradeeda ayuu u xil saaray liyaxuuluu si ay isu hortaagaan duunahu wadayna wa bayna dukhuuli maka maka soo gelitaankeeda makaba yuusa soo gelin buu ku yidhi fa kaana wuxuu ahaa zayd laa yadkhuluhaa maka kii aan soo gelin ilaa siran si dhuumasho iyo qarsoodi amaahne uma markaa kadib ina zaydan zayd ibni camr ibni nowfal ijtamaca wuxuu shir la qaatay fii gaflatin min qurayshin isagoo ayna qurayshi ka warqabin ilaa kullin mid kasta oo min waraqata bni nowfal ah waraqata bni nowfal waad xusuusataan waa ninkii markii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam uu kusoo degay bilowgii waxyiga oo isagoo qaaru xiro jooga uu malakul jibriil u yimid ee uu guurta qabtay uu yidhi iqra' maa ana biqaari ma aqrin aqaano wax ma aqrin karo wax ma aqrin aqaano oo ay kusoo degatay bilowgii suuratu iqra' suurat alcalaq iqra' bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' wa rabbuka alakram ay kusoo degatay ee uu khadiijo u yimid yarjufu fu-aaduhu isaga oo saas u gariiraya oo uu yidhi zamiluunii zamiluunii iduuduuba iduuduuba ee uu khadiijo u waramay oo ay tidhi may kallaa wallaahi laa yukhsiika allaahu abadan weligaa iyo allaha wax dhibaato ah lama kulmaysid ninkii ay u geysay waraqat bnu noofal kaasuu ahaa saaad u xusuusataan waxaa kale oo dadkii uu la shiray ka mid ahaa cabdulaahi bnu jaxsh saxaabigan jaliilka ah waa dadkii ku shahiiday dagaalkii uxud iyo wa cuthmaan bn alxaarith ninka la yidhaahdo iyo wa umayma binti cabdilmutalib oo camati camati rasuulilaahi sala allahu caleyhi wasalam rasuulka ilaahay eedadii ah afartaas ruux ayuu la kulmay oo afartuba ahaa dadkii xunafada ahaa ee aq ee xaqdoonka ahaa ee nacay shirkigii iyo qurunkii ay qorayshi dhex dabaalinaysay markay kulmeen shantoodu wa jacaluu waxay bilaabeen yatadaakaruuna inay isla qaadaadhigaan maa qariqat wixii ay ku qarqoontay qaraqa waxaa la yidhaha wixii intaad dhex gasho ood neefsan weydo ood ku dhex dhimato biyaha lagu qarqoomaa maa wixii qaraqad ay ku maanshootay fiihi isaga alcarabu carabtu oo min adalaali baadinimo ah oo xaqii laga lumay fa qaala zaydun liasxaabihi wuxuu ku yidhi isagoo la hadlaya innakum idinku wallaahi baan ku dhaartay la taclamuuna waxaad ogtihiin anna qowmakum in tolkiin laysuu calaa shay-in aynan wax diin ah ayna ku sugnaan wax diinoo haystaana aysan jirin ko waxaa kalood egtihiin wa annahum iyagu akhta'uu inay gafeen diina ibraahiima nabiyullaahi ibraahim diintiisii oo xana oo xaniifada ahayd inay gafeen oo meel cidlo ah ay wareegeysanayaan oy dabaalanayaan ninkii camr ibnu luxayi ahaa ninkaas ayaa bedelay xanafiyadii diintii alxanafiya ninkaasaa bedelay diintii xaniifada ee nebi ibraahim laga soo gaadhay ee islaamka ahayd ninka bedelay wuxuu ahaa camr ibnu luxay waan soo aragnay isagana siirada ayaan ku soo aragnay ninkaas inkaar qabaha ah ayaa shirkaga soo geliyey maka ninkaasaa bedelay diintii islaamka oo wakhaalafuuhu ay daba mareen ee fabtaguu raadsada lianfusikum naftiina waxaad u raadsataan diinan diin tani diin meehe diintaasoo tadiinuuna bihi aad diin ka dhigataan ood u hogaansataan in kuntum haddii aad tihiin tarmuuna kuwa raadsanaya oo dalbanaya oo doonaya annajaah inaad badbaadaan ood naarta ilaahay ka badbaadaan fahabba way kaceen alrijaalu alarbacatu afartinin gabadhii ma ah waxay aadeen ilal axbaari kuwa culimmada ahoo min alyahuudi yahuudda iyo nasaara iyo nasaarada ayay aadeen iyo wakayrihim iyo wax kale oo min asxaabi almilal dadka diinaha haysta ah yaltamisuuna iyaga oo raadsanaya cindahum agtooda ka raadsanaya alxaniifiya tii toosnayd diintii toosnayd ee diini ibraahim nebi ibraahim diintiisa ayadoo islaamka ahayd haddii aan eegna xagee ku kala dambeeyeen amaa waraqat ibnu nowfal ninka la yidhaah fa tanasara waxaa la qumanaatay diinta nasaarada iyada ayuu galay wa amaa cabdulaahi ibnu jaxsh oo cuhmaan ibnu lxaarid labadaasna falam yasilaa ilaa shay-in waxba may gaadhin wax diin ah iyo wax go-aan hay gaadheen midna ma jiro wa amaa zayd ibnu camr ibnu nowfal ninkaa hadday aan idhaa fa kaanat waxaa ahaatay lahu isaga qisatun sheeko ayuu lahaa ee falnadac aan u dhaafno lahu isaga alkalaama hadalka aan u dhaafna isagoo aan u dayno liyarwiyahaa si uu inooga sheekeeyo qisadaas lana inaga qaala zaydin wuxuu yidhi waqaftu cala alyahuudiyati waxaan u kuurgalay wey hadda waan iskortaagay waxaa laga wadaa waan u kuurgalay si fiican waqaftu waan u kuurgalay cala alyahuudiyati diinta yahuudiyada iyo nasraaniya fa acradtu canhumaa labadoodiiba waan ka jeestay waan ku qanci waayey id sababta aan uga jeestay waxay tahay lam ajid kama helin fiihimaa dhexdooda maa atma-inu ilayhi waxaan ku xasilo naftaydu ay ku xasisho ayaan ka waayey wajacaltu waxaan bilaabay adribu inaan socdo fil aafaaqi jihooyinka kala duwan ee dunida inaan socdee dalalkii carabta baxthan min ajli baxthin anigoo raadinaya can millati ibraahiima nebi ibraahim diintiisa islaamka ahayd anoo raadinaya xataa sirtu ilaa bilaadi shaami ilaa aan ka tegay oon ka tegay oon ka noqday ilaa bilaadi shaami geyga shaam halkaasaan tegay isagoo diin raadis ah fa dukira lii waxaa la ii sheegay buu yidhi raahibun nin suufi ahoo cibaadada u go-ay raahibka kuwaasa la yidhaha kuwii oo nasaarada weeye waxay lahaan jireen nasaaradu meel sawmico la yidhaahdo oo oo xabsi camal aho qofku halkaasu iskaga jiray halkaasaa cuntadiisa loogu keenayaa nolol dambe wax kuma darsanayo halkaasuu ku cibaadaysanaya ilaa uu ka dhinto raahibka kuwaas weeye ninkaasoo cindahu ay agtiisa tahay oo haya cilmun cilmi oo min alkitaabi kitaabihii ilaahay uu soo dejiyey subxaanahu wa tacaala cilmi ku sugan haya fa ataytuhu waan u imid ninkii fa qasastu calayhi waxaan uga sheekeeyey amrii aniga arrintayda fa qaala wuxuu igu yidhi araaka waxaan kuu arkaa turiidu inaad doonayso diina ibraahiima nebi ibraahim diintiisii oo islaamka ahayd nin raadinaya inaad tahay ayaan ku arkayaa akhaa maka walaalkii reer makaadow qultu waxaan igu yidhi nacam haa taan raadinayaay waa taas qaala wuxuu yidhi daaka kaas oo daalika kaas oo ah diintii nebi ibraahim maa kii weeye abqii aan aan raadinayo amaan jarinayo amaan raadinaya kaa weeye waxaan rabaa kaa weeye fa qaala ninkii wuxuu yidhi raahibka ah innaka adigu tatlubu waxaad raacdaynaysaa ood raadinaysaa diinan diin oo laa yuujadu lyowma maanta aan jirin maanta ma jirto cid haysata ma leh walaakin hase ahaatee waan talaan ku siinayaae ilxaq bibeladika beledkaagii dalkaagii maka maka gaadh maka gaadh buu yihi maka maka xaggeedu jiraaye xaggaa gaadh maxaa jira fa ina allaaha alleh yabcathu wuxuu soo bixin doonaa uu rasuul ka dhigi doonaa min qowmika tolkaa wuxuu ka soo bixi doonaa man qof ama nin oo yujadidu cusboonaysiiya diina ibraahiima nebi ibraahim diintiisa qof cusboonaysiiya allay wuxuu ka soo diri doonaa magaaladaadii make eh maka gaadh buu yidhi meeshan ma jiro xagga waxaad raadinaysa halkan ma yaaliine maka ku noqo makuu kasoo kasoo daahiree fa idaa adragtahu haddii aad gaadho oo nafi ay kugu sinto oo nasiib aad u yeelata inaad la kulanto ninkaa isaga ah faltasimhu dhinacaya dhinaca midna ha u dhaafin dhinacaas iyo dhinaca midna ha u dhaafin isaga uun la joog laasim fa qafala wuu u soo jaqaafiyey zayd zaydun zayd raajican isagoo soo noqonaya ayuu soo jaqaafiyey ilaa makata maka yaxuthu isagooo boobaya alkhutaa tallaabada isagoo boobaya iltimaasan isaga oo raadsanaya oo dalbanaya linnabiyi almawcuudi nabiga loo ballan qaaday walamaa markii kaana uu ahaaday fii bacdi dariiqihi waddada dhexdeeda markuu sii socday bacatha allaahu alla wuxuu soo bixiyey nebiyahu nabigiisa muxamedan sala allahu calayhi wasalama bidiini lhudaa diintii hanuunka walxaqi iyo diintii runta ahayd laakina hase ahaatee zaydan zayd lam yudrikhu nabiga ma soo gaadhin sababtu maxay tahay id sababtu waxay tahay kharajat calayhi waxaa ku soo baxday isagoo waddadii haya jamaacatun kooxoo min al acraabi budhcad ah budhcad reemi ah fa qatalathu markaasay dishay qabla an yabluqa intuusan gaadhin makata maka oo watagtaxila aysan ku indhakuulanin caynaahu labadiisa indhood biru'yati rasuulillaahi rasuulka ilaahay aragtidiisa aanan indhihiisu ku qabowsanin oo aysan ku indhakuulanin wa fii maa waqti kaana zaydan uu ahaa yalfadu kii tufaya anfaasahu neefyihiisii alkhiirati ee ugu dambaysay markii uu tufayay neef neeftii ugu dambaysay naftu kasii baxaysay rafaca wuxuu sare u qaaday basarahu araggiisa ila samaa-i cirka isagoo alla barya wa qaala wuxuu yidhi allaahuma allahyow in kunta haddii aad tahay xaramtani aniga mid iga qadiyey min haada alkhayri khayrkan kankada oo islaamnimada ah falaa taxrim ha ka qadinin minhu khayrka ibni inankayga saciidan ee saciid ah waa hadalkii aan ku bilownay darsiga wallahu subxaanahu wa tacaala aclam